aada umahadsan tahay galfadhiga afaraad ee golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in laga furo xarunta golaha aqalka sare ee magaalada muqdisho iyadoo sanadkiiba mar la furo ayaa waxaa furo mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan labada gole oo munaasabada lagu casuumo galfadhiga waxaana halkaasi saaka ka socda dib markaasi uhabeynta iyo weliba diyaarinta xafladda iyadoo markaasina xafladdu ay noqon doonto sida markaasi lagu tala jiro mid life ah oo si dadka ay ula socdaan munaasabadaasi iyo furitaankeeda iyadoo t v-ga qaranka iyo radio muqdishona laga dhegeysan doono ayaa sidoo kale halkaasi waxaa ku sugan fanaaniinta howlada waa beri oo markaasi iyaduna halkaasi si kala gedisan oo wadani ah ka qaadi doona marka saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxdu ay soo galaan islamarkaana la furo kalfadhiga afaraad ee golaha aqalka sare baarlamanka federaalka soomaaliya qaar ka mid ah ee sharciyo markaasi kasoo gudbay golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ayaa horyaala oo markaasi qaarkood sida loo kala hormarin lahay iyo xuladaba ay ufadhiisan doonaan guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya iyadoo inta badan ba sharciyada markaasi xukuumaddu ay soo gudbiyaan islamarkaana ay u codeeyaan kadibna loo gudbiyo golaha shacabka ayaa iyaguna golaha shacabka ka doodaan markii aan sixiyaan kadib ayaa waxaa loo gudbiyaa golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya dood dheer iyo falanqeyn kadib markay ansixiyaan ayaa si toosa madaxweynaha loogu gudbiyaa si markaasi uu u ansixiyo madaxweynaha warqadiisa tooska ugu lifaaqo oo sidaas sharciga ku noqdaan marka sharciyada iyo waxyaabaha sida loo kala horumarinayo guddoonka golaha aqalka sare iyo guddiga joogtada ayaa diyaarin doona aada baa umahadsan tahay